Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay isku xirka guddiga dib u eegista waxqabadka qorshe hawleedka deegaanka. Kulankan ayaa waxaa soo agaasistay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Baydhabo. Nasro Aweys Sheikh Xuseen Wasiirka Wasaaradda Haweenka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka.
sidaan u horumarin lahayn sidaan ugu dhiidhin lahayn horumarka aan ka sameyn lahayn inteena maanta meesha fadhisa waxaan jecelahay sida qalbigayga uu ku taabayo waxay tahay inaan horumar la taaban karo aan gaarno insha allah bulshadan aada u noqotaan intiina meesha fadhisa role model inaa u noqotaan waxaan leenahay saddex gobol saddexdeena gobol gobol ka mid aan joognaa gobolada kalena sidaan ku gaari lahayn intiinaa laydinka rabaa maanta meesha fadhi inaa xooga saartaan gabdhaha dhan oo reer koonfur galbeed sida qalbigay ugu qoran yahay biidn illaahi baariye waxaan jecelahay inaan gaarno gabdho oo runtii horumarkii ugu dambeeyey gaara isku xirnaanta aan maanta aan isugu xirannahay inaan sii laba jibaarno aan noqono runtii adduunka meel kasto gobolada kale sidaan annaga isugu xirna isuguma xirno waxaan jecelnahay marka ammaantaas nala ammaano inaana hurdin hurdada inaan ka kacno aan laba jibaarno dadka waxay jecel markii la ammaano waa is dhigtaa inaan is dhiganin gabdhaha kale walaalaheena ah aan fursadan maanta iyo shalay iyo daraad aan haysan aanan haysanin siday ayagana ku heli lahaayeen inaan maanta wixii ka dambeeyo maskaxdeena aan ku qorno inaan gaari karno bakool inaan gaari karno shabeellada hoose waxaan jecelnahay in inteena maanta meesha fadhisa haddaan caawa qof walba ay ku fikirto initiative is very expensive si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya dardargelinta howlaha shaqo ee guddiga dib u eegista waxqabadka qorshe howleedka deegaanka